Gudoomiye ku-xigeenka maamulka magaalada Dhuusmareeb ee caasimadda galmudug Cabdisamad Salaad Aadan Saweyne ayaa dhul gaaraya boqol boos ku wareejiyay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradaha dowladda galmudug sida wasaaradda howlaha guud iyo dib-u-dhiska guryeynta dowlad goboleedka galmudug iyo sidoo kale wasaaradda qorsheynta galmudug si dib-u-dhejin loogu sameeyo dadka barakacayaasha ah ee ku sugan duleedka magaalada Dhuusmareeb iyo gudaheeda gudoomiye ku-xigeenka magaalada Dhuusmareeb ee caasimadda galmudug Cabdisamad Salaad Aadan Saweyne ayaa ugu horeyn ka warbixiyay dhulka ay ku wareejiyeen qaar ka mid ah wasaaradaha dowladda galmudug meeshaan u joognaa mas-uuliyiinta nala joogta oo ka socda wasaaradda qorsheynta iyo howlaha guud iyo ganacsatada iyo dhammaan mas-uuliyiinta maamulka dowladda hoose caasimadda galmudug Dhuusmareeb waxaan u joognaa dhulkii loogu talagalay barakacayaasha in looga saaro dad badan ee loogu talagalay xalalka waara galabta farxad ay noo tahay inaan wasaaradda qorsheynta iyo howlaha guud ku wareejinno goobjoog aan ka noqonno wasaaradda arrimaha gudaha dowladda galmudug dhammaantood wasaaradahaas ku shaqada leh waxaan rajaynaynaa haddii ilaah galabta kabacdi dhulkaas idinku idinku wareegay waxaa laydinkugu wareejiyey inaad ugu shaqaydaan ummadda cid kastoo wax ka qabanaysa lala wadaago maadaama dee wasaaradihii ku shaqada lahaa aatiin annaga dowladda hoose waa naga soo dhammaaday dokumentigiis waa idinku wareejinay ilaah hadduu idmo runtii annaga kuma faraxsanin dhulka inta keenno inuu meesha isaga yaallo nolosha way iskaabtaa dadkii loogu talagalay meesha in wax looga qabto walow waddaa wax jeebtiinna galabta aadna ku qabanayn ood u qaylo tegi doontaan waa rajaynaynaa sida ugu dhow wax looga qabto ilaahay hadduu idmo annaguna dee idinkaga hari maynee wax allaale wixii intaan keliya maahan haddii dhulkan intaan inta loo helo qorshihii lahaa in kale loo baahdo waxaan rajaynaynaa waan rajayn ballan qaadaynaa sida ugu fudud inaan ugu darno ilaahay hadduu idmo meeshan waxaa laga rabaa waxbarashadii biyihii suuqii noloshu dee sideedaba inay iskaabto dadka meeshaan degaahu hadday nolol kasta ku xirmaan dee magaalada transportation badan uga baxayo ayadoon dhow fogeyn oo hadda laamigu noo jiro hal kilomitir iyo bar wax ka yar
dhanka kale qaar ka mid a mas-uuliyiintii dhulka lagu wareejiyey ayaa ka hadlay waxa ayna sheegeen in sida ugu dhaqsiyaha badan loo geli doono dhismo si dibdejin lagu sameeyo barakacyaasha ku nool magaalada dhuusmareeb iyo duleedkeeda
mahad celinayaa dowladda hoose oo kaalin mugle ka qaadatay dhulkan xalka waara inay u keentay bulshadii la raba in lagu maalgeliyo loona dhiso hadduu ilaah yidhaahdo marka maanta waxaan goobjoog ka nahay markhaati u nahay in dhul boqol boos ah ay dowladda hoose degmada dhuusamareeb ay ku wareejisay wasaaradda howlaha guud dibdhiska ayna ku wareeji annagana aan ku wareejino wasaaradda qorsheynta gaar ahaan sektarka xalka waara si bulshada loogu adeego marka waxaan anagu annagoo bahda howlaha guud iyo bahda wasaaradaha hawshaan wada qusayso aan kaga mahad celinaynaa kaalinta garab istaagga dowladda hoose ay muujisay iyadoo u dhimrinaysa bulshadeeda iyadoo rabta inay horumarka qayb kaga qaadato marka waxaan mar labaad mar saddexaad u mahad celinayaa dowladda hoose oo u ah mashruuca lafdhabar aada u mahadsantihiin
xal waarana loogu talagalay hadduu aad laidmi insha allah ka wasaarad qorsheyn ahaan waxaana saaran sidii xalkaas waaro maarata dhulkaas dhisme iyo wax loogu raadin lahaa sidaas si lamida in dhismaha guryaha waxaa maaratay sii daba joogi doona hadduu aadlaidmi insha allah in meeshaan waxbarashadii la keeno caafimaadkii la keeno biyihii maarata dadka maxaa la dhihi jiray ay u baahnaayeen oo nolosha beesigeedaha la keeno suuqii ayada laftarkeeda loo soo dhaweeyey jidkii akseeska ay magaalada ugu aadi lahaayeen oo waxyaabihii kaleeto dheerigahaa ayada laftarkeeda laga sameeyo intaaba hadduu aad laidmi insha allah
magaalada dhuusmareeb ee caasimadda galmudug ayaa duleedkeeda waxaa xilligan ku sugan barakacyaal aada u badan kuwaas oo intooda badan ah hoy la-aan una baahan inay helaan hooy ay ka gabaadsadaan qoraxda iyo qabowga